waxaan halkan isu soo taagay inaan laba kelmadood ka idhaahdo labadaa kelmadood waxay ku saabsan yihiin shirkadda wararka ee b b c da markii aannu wax badan wada hadallay ummadda reer somalilan qof kastaa goob kasta iyo meel kasta oo uu joogo uuna soo gaadhsiiyey farriin ah inay magicii ummadda reer somalilan meel adag oo aan la qaadan karin ay dhigtay hay-adda b b c da laanta afka soomaaliya markay magicii ummadda reer somalilan hoos u dhigtay markay lumisay dhexdhexaadnimadii ay u haysay dadyawga af soomaaliga ku hadla markii ay ka hor timid qarannimadii jamhuuriyadda somalilan shan iyo lixdan sannadood oo ay shaqaynaysay oo ummadda reer somalilan u shaqaynaysay iyadoo duruufo badan iyo duruufo badan oo kala duwani ay ku soo shaqaynayeen ama dadka reer somalilan ku dhegaysanayey shan iyo lixdankaa sano maray gumaysi ahayd maray dawlad madax bannaan ahayd maray dalal kale isku jireen iyo maray madax bannaanayd oo kowii soddonkii sano u dambeeyey b b c waxay aqoonsan weyday in ay tahay dal dimuqraadiya oo kow iyo soddon sannadood xagahooda ku taagnaa oo doorashooyin galay oo shan madaxweyne doorasho isku beddeleen oo saddex golo baarlamaan isku beddeleen ilaa iyo hadda ereyada ay u isticmaashaa waxay noqdeen kuwo aan u qalmin inay dhegaha ummadda reer somalilan maqlaan